haatanna shabeellaha dhexe ilaa saddex askari oo ka tirsan dowladda ayaa ku dhintay laba weerar oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waa sida uu ku warramayo wariyahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqane ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay weerar saaki waa berigii lagu qaaday bar kontarool oo ku taalla deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe iska horimaad kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa dagaalamayaashii weeraray u suura gashay inay la wareegaan barta kontarool guddoomiyaha deegaanka buurane cabdulaahi nuur cali oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ee ku sugnaa barta kontarool ay iska difaaceen weerar ay kusoo qaadeen kooxda al-shabaab gaari hoomay ay wateen waxay soo istaageen gudaha buurin ay soo istaageen mar alla markay soo istaageen baabuurkay ka kala daateen qarax dagaal ayay bilaabeen dagaalkii waxaa ku dhaawacmay ninaa ku dhaawacmay iyo nin kale labana waa ku dhimatay adiga hadda geeridii saddex waaye iyo hal dhaawaca weerarka kadib gaari ciidan oo siday dhaawacyadii askartii xalay wax ku noqday weerarka ayaa waxaa la sheegay in qarax miino lala eegtay waxaana isla goobta ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka buurane taaka waxaa dhacay maaragtay dhaawaciyaa la qaaday agagaarka soomay markii la marsina waxaa ku dhacay qarax lala beegsada dhaawacii nin dhaawaca ayaa ku dhintay qaraxii nin kaleetana waa ku dhaawaceen laakiin dhaawacaas dhaawac aada weyn maaha marka deegaanka hadda buurane xaalkiisa sidoo yahay yaa gacanta ku haya xaalkiisa haddi waayo waxaa gacanta ku hayo ciidamada dawladda sargaalka layidhaaho degnaas ayaa amniga suga hayo ilaa iyo hadda wax kaleentoo khasaare oo yimid male hadda laakiin waxaa jirto xoogaa inay soo ragaal celiyaan iyo waxtaasaa looga baqaa difaacooda waa u xiraya diyaaray u yihin waxay dahin oo kale male sida ay sheegeen dadka deegaanka kooxda al-shabaab ayaa markii dambe isaga baxay deegaanka buurane bartamihii bishii hore ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen islamarkaana saacado kooban ay la wareegeen deegaanka mahadaay ee isla gobolka shabeellaha dhexe deegaanka buurine oo qiyaastii saddex iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa saldhig ku leh ciidanka amisom gaar ahaan qeybta ka socota dalka burundi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne